banaanbax looga soo horjeedo ururka al-shabaab ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho banaanbaxani waxaa lagu cambaariyey weerarada ururka al-shabaab waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed wariyaha iyaga muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray bannaanbax ballaaran oo si wadanjir ah ay u soo agaasimeen dhammaan haweenka gobolka banaadir iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta ka dhacay beerta nabadda ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho bannaanbaxani oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa ujeeddadiisu ahayd bannaanbaxani mid looga soo horjeeday weerarkii maalinnimadii jimcaha lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya kaas oo ay ku dhinteen dad isugu jiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo raggii weerarka soo qaaday ugu horreyn bannaanbaxa ujeeddadiisa ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed batuula sheekh axmed gaballe waxayna sheegtay in ay bannaanbaxani ay ku taageerayaan dagaalka ka dhanka ah ee dowladdu ay iclaamisay in lagu qaado xarakada al-shabaab maanta waa maalin ay gabdhaha soomaaliyeed isugu soo baxeen beerta nabadda iyaga oo raba inay ku muujiyaan shucuurtooda kana dhiibinaaya sida waxshinnimada ah oo maalin walba dadka maatida ah oo aan galabsanin ay ugu dilaayaan nabaddiidku oo ay u diidayaan inay nolol iyo xayaato iyo dawladnimo iyo sharaf iyo sacaado ay ku noolaadaan maalin walba waxaa la dilaa oo la soo diraa iyagana geeridooda kuwo hooyooyin ay dhaleen oy soo koriyeen waxaa lagu dilaa waxaan mabda ahayn waxaa lagu dilaa waxaan diin ahayn waxaa lagu dilaa wax mashruuca oo ay ka dambeeyaan dad shisheeye ah oo aan rabin nabadda ummadda soomaaliyeed sidoo kale marwe khadiijo maxamed diiriye oo ah wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalka haweenka soomaaliyeed sinaba aysan uga gambanaynin inay ka qayb qaataan waxaan leenahay waa mahadsantihiin ballanteennana waa geeri diidi mayno guusha annagaa leh waa gelaynaa dagaalka arxan laawayaasha waa iska soo qabanaynaa guryaheenna ku haysan mayno degmo degmo xaafad xaafad laan laan guri guri qol qol wallaahi waa laydinkugu imaanayaa
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa isaguna bannaanbaxaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in dagaalka looga soo horjeedo xarakada al-shabaab oo si dhaba oo u bilowday xukuumadda anigu aan madaxda ka ahay waa idinla dagaalamaysaa sidii aanu isaga dhicin lahayn cadowgaas ayaannu habeeniyo maalin ka wada shaqayn doonnaa gabdhaha iyo haweenkuna horseed bay noo noqon doonaan ayagana horseed noo noqon doona maanta waxaannu doonaynaa inaad horseed noogu noqotaan soo celinta amniga ee qurxinta magaalada innaguna waan idinla soconaynaa dhinaca kale shir deg deg ah ay isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada islamarkaana uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa laga soo saaray saddex qodob wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya jenaraal maxamed xasan xaamud ayaa saxaafadda uga warbixiyey waxyaabihii golaha wasiirada ay gaareen wuxuu kaloo golahu uu go'aan ku gaaray ama uu faray wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga qaranka iyo dhammaan hay-adaha amniga ee hoos yimaada labadaas wasaaradood in ay jawaab adag ka bixiyaan falkii argagixiso lala soo beegtay madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya ee magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ee soomaaliya oo u horkacayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqday in dagaal ka dhan ah xarakada al-shabaab uu bilowday waxaana dowladdu ay sheegtay in dagaalkaasi oo meel kasta oo xarakada ay ku jiraan ay cagta marin doonto axmed xasan colaad v o a muqdisho